iskahorimaatka oo ka dhacay degmada garbahaari ee gobolka gado wuxuu dhexmaray ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa ahlu sunna oo iskaashanaya iyo kooxda al-shabaab dagaalku wuxuu bilowday markii shabaabka ay weerar kusoo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna ay ku lahaayeen degmada garbahaari ee xarunta gobolka gado waxaa la xaqiijiyey dagaalka inay ku geeriyoodeen ilaa afar ruux oo dhinacyada dagaalamaya kamid ahaa sheekh maxamed xuseen alqaadi oo kamid ah saraakiisha ahlu sunna ee gobolka gado ayaa v o a u sheegay inay iska caabiyeen weerar shabaabka ay kusoo qaadeen fariisimahooda garbahaarey islamarkaana dhankooda uu ka geeriyooday hal askari khasaaro kalena uusan dagaalku kasoo gaarin alqaadi wuxuu sidoo kale sheegay in shabaabka ay ku fashilmeen weerarka ay kusoo qaadeen garbahaarey oo ay doonayeen inay ku qabsadaan sida hadalka uu dhigay dhinaca shabaab wax warar lagama hayo oo ku aadan dagaalka ka dhacay degmada garbahaarey iyo xarunta gobolka gado xaalad deganaansho ayaa habeennimadii xalay laga dareemayay degmada garbahaarey inkastoo gobolka gado xiliyada qaar ay ka dhacaan rabshado hubaysan oo dhexmara kooxda shabaab iyo ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa ahlu sunna oo iskaashanaya mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho